بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة wuxuu baabu yahay طahaarati اlbadani jirka طahaaradiisa in jirka nijaasaadka laga طahiriyo waاthawbi iyo marada in laga طahiriyo nijaasada wa mowdici salaati iyo meesha lagu tukanayo in ayaduna ay tahay طaahir طahaaraة الmakaan والhawb wاlbadan waa saddex طahaaro wey inaad jirkaaga طahiriso oo nijaasaadka aad ka طahiriso waa qayb qaybta labaad waxa weeye marada aad xihan tahay ee aad ku tukanayso in ayadana ay طaahir tahay oo najaasaadka ay طaahir ka tahay qaybta saddexaadna waxa weeye mowdica aad ku tukanayso waa inuu طaahir yahay sheekha raximahullah wuxuu yidhi طahaaraة اlbadani wاlmalbuusi wain lam yataxarak bixarakatihi wmaa yamasuhumaa wamowdici الsalaati shardu lisixati الsalaa طahaaraة اlbadani jirka طahaaradiisa wاlmalbuusi iyo waxa la labisanaya طahaaradooda wain lam yataxarak ay wain lam yataxarak اlmalbuusu midka la labisanaya yuusan badhaqaaqin bixarakatihi ay bixarakati lmusalli midka tukanaya dhaqdhaqaaqiisa yuusanba la dhaqdhaqaaqin wamaa yamasuhumaa iyo wixii labadooda taabanaya albadan waalmalbuus wamaa yamasuhumaa tasniyadu waxay u noqonaysaa waa jirka iyo maradii la labisanaya wixii labadooda taabanaya wa mowdici salaati iyo meesha lagu tukanaya tahaaradeeda shardun lisixati salaa waxay shardi u tahay salaada sixadeeda طahaaratu اlbadani khabarku awey waa shardun lisixati الsalaa waxa kale waa ku cadfan yihiin wuxuu leeyahay sheikhu raximah اllah طahaarada jirka iyo dharka la labisanayo iyo meesha lagu tukanayo طahaaradooda waa shardun lisixati salaa waxay shardi u tahay salaada sixadeeda haddii la yidhaahdo shardun lisixati salaa macnaheedu waxa waaye salaadi ma ansaxayso haddii la waayo mid ka mida haddii la waayo طahaaratu اlbadan salaadaasi ma ansaxayso haddii la waayo طahaaratu اlmalbuus salaadaasi ma ansaxayso haddii la waayo طahaaratu mowdici salaa salaadaasi ma ansaxayso saddexduba waxay shardi u yihiin salaada sixadeeda shardiguna waxaa la yidhaahdaa waa wax haddii la waayo wixii loo shardiyana la weynayo haddii طahaaro la waayo maxaa la weynayaa salaadaa la weynayaa salaadii ma jiri karto ilaa in shuruudan la helo mooyaane sidaasuu leeyahay sheikhu raximah ullah saaxibulbayaan aطahaara labuu u qeybiyey marka koowaad saaxibulbayaan waa la yaqaanahaan u malaynaa waa yaxya alcimraani ashaafici albayaan fii madhab اlimaami shaafici waa kitaab cadiima oo aada u weyn wuxuu yidhi aطahaaraةu darbaani طahaaradu laba qaybood waayo طahaaradu waa labo طahaaraة can xadaثi wa طahaaraة can najasi طahaaraة can xadaثi wa طahaaraة can najas labadaasay طahaaradu u qaybsantaa buy فأma الطahaaraة can الxadaثi fahiya sharط fii صixaةi الصalاة أما إن لقى طاهر لأن طهارة لقى طاهر نقوني عن الحدث فأما طهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة وحي شرط أتهي الصحة صلاة وذلك إجماع لا خلاف فيه تاوحو يروى لسكوا فقسن يهي خلافنا كما جرو الطهارة عن الحدث إن شرط أتهي لصحة الصلاة وإجماع خلاف كما جرو الطهارة عن الحدث محولة جيدا الطهارة عن الجنابة جنابة سو حدث أكبر ما يعني الطهارة عن الحيض والنفاس الطهارة عن الحدث الأصغر الحدث الأصغر إن لقى طهارة قاتو أو قفك هدي أو حاجة قلت إنه طهارة قاتو هدي آريا كتماد إنه طهارة قاتو طهارة سوى إجماع إني شرد أتاي صلاة صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وضوء ونوع من الطهارة كامرك والسكوها فغسن يهي إنه يهي شرط لصحة الصلاة قال وأما الطهارة عن النجس النجس jiimka inaad kor dhigto iyo inaad hoos dhigto labadaba waa ku bannaanta annajas iyo annajis labadaba inaad tiraahdo laakiin annajaasa ayadu nuunkeeda mar walba waa la fatxinayaa haddii la yidhaahdo sheegaani waa nijaaso nijaaso markii la leeyahay hadda waa luqa soomaaliyeeda laga wadaa ee midii carabta maaha annijaasa sax maaha inaa carabi ahaan ugu dhawaacdo carabiga waa maxay annajaasa waa inaad tidhaahdo oo nuunka aada kor dhigto laakiin haddii luqadaada aad ku hadlayso tiraa sheegaa nijaaso waaye taa hadda waa luqadaada inay ka mid taha loo ictibaarinaya ma ahan carabigii saxiixa ahaa qaala wa ama طahaaraةu can الnajisi fi اlbadani wاlthawbi wاlbuqcati alatii yusallii calayha amaa طahaarada ou ka daahir noqonaya can الnajis fi اlbadan nijaasada jirhka والثوب مرضة والبقعة إيا مكانك التي يصلي عليها ما شاء كنت كنيو إني طاهر نغطو فهي شرط في صحة الصلاة عندنا وهي شرط أطهي صلاة الصحة إذا أنك أكتين موسى دهن سيدا مد هروا إجماع تيهر إجماع ويرسامه لكن مدان دنب إجماع موسى صونغلين laakiin wuxuu yidhi cindana halkaa maxaan ka fahmaynaa masalada khilaafiya waayo nijaasada in laga dahiro jirhka ama in laga dahiro oo ka daahir noqoto marada ama meesha lagu tukanaayo ma shardun lisixati salaa miya mase ma aha waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa qaar badanoo culammada ka mid oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin waxay qabaan inay shardun lisixati salaa ay tahay warkaasi waxaa ka laasimaya haddii maradaadoo nijaasole aada ku tukato salaadaas waa inaad ku soo celido ama adigoo hilmaamsan ku tuko ama adigoo jaahila ku tuko ama adigoo xasuusta ku tuko mar walba salaadda waa inaad ku soo celiso sababtu waa maxay shardu sixo waaye tahaaradii marada cinda shaaficiya shardu sixaduna kuma dhaco binisyaan waa hilmaamay kaaga dhici maayo jahliyaan ku suganahana kaaga dhici maayo mar walba waa inaad la timaado markaad ogaataad la imaanaysaa salaadaas waa inaad ku soo celiso waa haddii la yidhahdo waa shardun lisixati salaa waana madhab shaaficiya qowlka labaad waxay leeyihiin marada in la tahiro najaasaadka laga tahiro ama makaanka ama jismiga waa waajib inay waajib tahayna la iskuma haysto laakiin waxay leeyihiin waa waajib iyo waa shardun lisixati salaa waa kala duwan yihiin waa waajib bay leeyihiin laakiin qofkii ka taga hadduu u bareerana waa aasimo waa dembiile maca sixati salaa salaaddu waa ansaxaysaa hadduu hilmaamana dembiilo ma aha salaaduna waa ansaxaysaa hadduu jaahil ka yahana dembiilo ma aha salaaduna way ansaxaysaa maxaa yeele waxay le arrintaa shardi ma ah jirka in nijaasaadka laga طahiro waa waajib waa laisku waafaqsan yahay labada jaanibba inay waajib tahay laakiin qolana waajibkiiay ku tarax tageenoo waxay dhaheen waa shardun lisixati salaa qolana waxay yidhaahdeen maya shardi ma gaarsiisna laakiin waa waajib jirka in nijaaso laga طahiro adilo fara badanaa tusinaysa inay waajib tahay adiladaasi waxaa ka mid ah xadiid ibni cabaas radia allahu canh قال عليه الصلاة والسلام عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول حديث كان هذا كور وحن كسمرني في بلوغ المرام عامة عذاب القبر من البول عذاب القبر بدن كيسة كاذا حق هذا أيوكا هذا كاذا جرك الغفر ديو وحي كم يتهي waxyaabaha qofka uu kula kulmayo cadaab ee qabriga yani cadaabka lagu cadaabayo qabriga waxaa sabab u ah kaadida oon la iska dhowrin fatanazahuu iska dhowra buu yidhi nabiga alay slat slam min albowli kaadida lafdigan waxaa wariyey alimaamu taara alqudni raximah llah waana xadiid xasana asalka xadiidkana waa fi saxiixayn oo waxaa waaye xadiidkii ibni cabaas nebiga sala allahu alay wasalam uu soo maray laba qabri oo la cadaabayo mara biqabrayni yucadabaani وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول كايد اسكما استوري جري أحاديث waxay tusinaysaa inay waajib tahay in nijaasada la iska dhowro hadday jirka gaartana ay waajib tahay in laga nadiifiyo waxaa kaloo tusinaya xadiidu caaisha radia allahu canha oo bukhaariya muslim labaduba ay soo saareen xadiidkaasina wuxuu ku saabsanaa في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وهي هيد امرأة مستحاضة نبي عليه الصلاة والسلام أصو فاطمة الله الله يوحيري فإذا أقبلت فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة هدي عادة سوقا بشه صلاة كتقوي وإذا أدبرت عادة هدي دبر جيدسه بمعنى وقت عادة هضوبحه faqsilii canki dama dhiigga iska dhaq wasallii tuko dhiigga inta iska dhaqdi tuka buu yidhi nebi sala allahu alay wasalam ashaahid min alxadiid waa maxay faqsilii canki dama wa dhiigga iska dhaq wuxuu amray inay dhiigga iska dhaqdo dhiiggaasina waa maxay waa damu lxaydo waa nijaas marka waa tahiiru lbadani min annajaasa waa jirka in laga tahiro najaasada adilo fara badan oo labadaa xadiid ay ka mid yihiin waxay tusinayaan inay waajib tahay in jirka laga nadiifiyo najaasaadka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo labadan xadiid mid wuxuu ku tacalluqay kaadida kan kalena wuxuu ku tacalluqaa dhiigga najaasaad kale lama sheegin laakiin najaasaadka kale labadaana looga qiyaasanaya cillada jamcinaysana waxaa weeye inay waxa dhani nijaaso yihiin cillada kuwaan loo tahirinaya waa inay nijaaso yihiin wixii cilladaas la wadaagana xukunkay soo gelayaan oo in la iska tahiraa waa waajib noocay doona nijaasadaasi ha noqoto sidaasoo kale waxaa waajiba tadhiiru hiyaab dharka in la tahiro oo najaasaadka laga tahiro markii lagu tukanayo dharku inuu daahir yahay waa waajib oo nijaaso walba laga tahiro waxyaabaha tusinaya inay arrintaasi waajib tahana waxaa ka mid ah qowlu llaahi caza wajalla wahiyaabaka faahir wa hiyaabaka faahir bacdu lmufasiriin waxay ku fasireen in nebiga lagu leeyahay rasuulka ilaahay uu dharkaaga nijaasaadka ka tahir maxaa yeele mushrikiintu waxay ahaayeen kuwa aan najaasaadka dharkooda ka tahirin marka adiga dharkaaga tahir oo wixii najaasaada ka tahir khitaabka iyo amarka nebiga loo jeediyana waa amrun lijamiici lumma ummadda dhan uu ku wajahan yahay waxaa kaloo aayadda lagu fasiray hiyaabka in loola jeedo qalbiga laakiin alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahay walaayatu tacumu dalika kullah aayadda waxyaabahaasoo dhan way camimaysaa buy aayadda labadaba way soo gelayaan walaayatu tacumu dalika kullah arrimahaasoo dhan aayaddu way camimaysaa oo way soo wada gelaysaa waxaa aayadda soo gelaya dharka in la tahiro min anajaasaad laga tahiro iyo qalbiga in laga tahiro waxyaabaha awsaaqda ee qalbiga uu xe- uu leeyahay ama laga yaaba inay ku jiraan sida riyaaga iyo awsaaqda kale ama dunuubta macaasida waxyaabahaas oo dhan aayaddaasi markaa waxay tusinaysaa ay daliil u tahay dharka in la tahiro wujuubka adiladaas ay tusinayaan inay waajib tahay tahaaratu althawbi walbadan laga qaadan maayo ama adiladaasi tusin maayaan inay shardun lisixati salaa ay tahay laakiin waxay tusinayaan arrinkaasi inuu waajib yahay sidaa hore usoo sheegnana culummadu masaladan waa isku khilaafeen qolo waxay yidhaahdeen tahaaratu اlbadani wاlthawbi wاlmakaan waa shardun lisixati الsalaa waa sida sheikhu noo sheegay qolo kalena waxay yidhaahdeen arrintaasi shardi maahan qolada dhehaysa arrintaasi shardi maahan adilay deliishadeen inaysan shardi ahayn adiladooda waxaa ka mid ahaa xadiidu abi saciid xadiidu abi saciid radia allahu canه markii nebiga sala اllahu alay slam saxaabadiisa asoo dujinaya jibriil u yimid oo lagu yidhi kabahaagu wasakh bay leeyihiin nebi maxamedow markaasuu kabihiisa siibay saxaabadu markay arkeen rasuulka oo kabihiisa siibay ayaguna way siibay markuu salaaddii ka baxay ayuu arrinkii weydiiyey markaasay yidhaahdeen rasuulka ilaahay waxaan aragnay adagoo kabahaaga siiba annaguna waan siibnay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ataanii jibr ina jibriila ataanii fa akhbaranii jibriil baa ii yimid fa akhbaranii wuxuu ii sheegay ana fiiha qadaran taasaa xadiid ku jirta kabahu inay wasakh leeyihiin ayuu ii sheegay wa fii riwaayatin adan wa fii riwaayatin khabathan waxyaabahaasoo dhan waxay tusinaya yani qadaran waxaa soo gelaya nijaasada nijaasada qadarka waa loo isticmaalaa culimmada qaa- qolooyinka kale dhahaya waa shardun lisixati salaa waxay damceen xadiidka inay ku ta'wiiliyaan kelimadda qadar waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa wasakda aan nijaasada ahayn sida xaakada iyo candhuufta iyo wixii la mida laakiin taa waxay noqonaysaa inay daliilka khasiseen ayagoo wax daliilka khasisaya aan la arag waa caam waxaa soo gelaya nijaasaadka culamada qaarna waxayba yidhaahdeen in nijaaso laga wado waxyaaba badanaa tusinaya waxaa ka mid ah candhuuf darteed kaba nebiga uma tuureen bay yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam inuu nebiga kabaha hore ka siibo waxa keeni kara waxa kabaha ku yaalla inay nijaaso yihiin wa oo jibriilna uu ku baraarujay waa ilaa candhuuftu ma keensanayso in kabaha la tuuro maxaa yeele candhuufta nijaaso ma ah xadiidkaasi way deliishadeen wuxuuna xadiidkaasi tusinayaa haddii qofka asoo salaada ku jira lagu baraarujiyo in maalan marada oo wato ay nijaasa ku taallo maradaasina ay tahay mid uu markaa asoo salaada ku jira uu iska zuulin karo waa iska zuulinayaa salaadiisana waa sii wadanaya maalan cimaamadoo wataa cimaamaddii waxaa loo sheegay inay nijaaso leedahay cimaamadu waa iska tuuraya salaaddiisana waa sii wadanaya salaaddii intuu hore u tukaday isoo cimaamaddii wata nijaasada ahayd ma ku soo celinayaa ku soo celin maayo taa waxay tusinaysaa marka inaysan shardun lisixati salaa ahayn tahaaradaani waa waajib laakiin in la yidhaha waa shardun lisixati salaa waxaa ka laasimaya in la yidhaha qofkaas salaaddiisa waa burtay xadiidkan wuxuu tusinayaa nebiga inuu salaaddiisa sii watay calayhi salaatu wasalaam mana ka burin الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان وحير ومن ذلك مركو ليا ومن ذلك وحو تيريني وحيابها النبي سهلي عليه الصلاة والسلام دتك وسواس كقبنا أي أتكيين وحيابها الرسول سهلي دتك وسواس كقبنا أي اسكو أتكيين أي تيريني وعر من ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وحكم ذا بير وحيابها النبي سهل يوم وسوسين أي أتكيان arrinta uu fadwooday cabdullaahi ibni cumar wa caطaa ibni abi rabaax wa saciid ibni musayab wa طaawus wa saalim wa mujaahid والشعبي والنخعي والشعبي والنخعي والزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري ويحيى ابن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق ومالك وإسحاق وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم وغيرهم أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه أئمadaas oo dhan waxay fadwoodeen buu leeyahay أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة hadduu ninka maradiisa jirkiisa ama maradii maradiisa uu najaaso ku arko salaada kadib lam yakun caaliman biha uusan ahayn mid og najaasadaas ma ogeyn aw kaana yaclamuhaa ama waa ogaa nijaaso inay maradiisa ku tiillo waa ogaa ama jirhkiisa meel ka mida inay nijaasa ku tiillo waa ogaa laakinahu nasiyahaa laakiin waa hilmaamay aw lam yansaha laakiin ma hilmaamin waa ogyahay nijaasadu inay ku taallo mana hilmaamin laakinahu cajaza laakiin wuxuu ka caajizou awoodi kari waayey can isaalatihaa nijaasadii inuu zuuliyo waxay fadwoodeen anna salaatahu saxiixatun salaadiisu inay tahay mid saxiixa hadduu sidaa ku tukado salaadiisu saxiixa waayo walaa icaadata calayhi wax soo celina oo qofkaasi dushiisa ahaadana ma jirto la dhihi maayo ku soo celi salaadaada qowlkaasi a'imada faraha badanla uu ka soo naqliyey ibnulqayim alimaamu nawowi raximah ullah wuxuu u tiiriyey ila ljumhuur waa madhabuljumhuur buu yidhi inaan salaadaasi lagu soo celinaynin waa madhabuljumhuur marka jumhuurtaasi shaaficiyadu way khilaafeen ayaguna waxay shaaficiyadu waxay qabaan ama ha hilmaamo ama yuusan hilmaamin ama jaahil ha ka ahaado ama yuusan ka ahaan salaadda waa ku soo celinayaa bay yidhahda hadduu maradiyo nijaasa uu ku tukado ama jirhkiisu nijaasa ay ku taallo uu salaadda ku tukado waa inuu salaaddaasi ku soo celiyaa bay yidhahda waxaa isla mid a salaaddaasi wakhtigeedii inuu baxay iyo inuu weli baaqiya hadduu wakhtigeedu baxay maxay leeyihiin waa soo qallaynayaa bay leeyihi hadduu wakhtigeedu baaqi yahana waa ku soo waa ku soo celinayaa salaada calaa kullin sida saxiixa waxa waaye arrintaas waa waajib tadhiiru albadani walthawbi walmakaani min annajaasaat waa waajib laakiin shardi ma aha قال رحمه الله ولو قبض طرف حبل أو ربطه معه والطرف الآخر متصل بنجس لم تصح صلاته meeshaan wuxuu ka bilaabay masaa-ishii furuucda ahayd ee ka farcamaysay masaa-ishii baabka lagu sheegay wuxuu yidhi haddii uu qabto طarafa xablin xarig darafkiisa hadduu qabto xarig hadduu gees ka qabto ow rabatahu ama xarigii uu xiro macahu asiga maci dhexda u ku xirtay wa طarafu اlaakharu darafki kale xarigana mutasilun uu yahay mid la xidhiira binajisin najaaso lam tasix salaatuhu salaadiisu ma ansaxaysa buy masaladaani waxaa waaye xarigaa darafka qabatay adoo salaaddii ku jira xarigan darafka aad ka haysid mooye darafkiisa kale nijaasuu dhex yaallaa nijaasuu la xidhiiraahoo nijaasaa taabatay uu ku dhex jiraa masalan halkaanaa ku tukanaysaa meel halkaasana waxaa taalla nijaasaa taalla xarig darafkiisa uu nijaasadii ku dhex jiro ayaa darafka kala qabatay gacantaad ku qabatay adigoo salaaddii ku jira ama darafkii dhinacaaga soo xiga dhexdaad ku xirata maalan xarg waa dheerya darafkiisa kalena nijaasu ku dhex jira salaadaadu ansixi maysa buy sababtu waa maxa sababtu waxa waaye bay yidhaahdeen qofkaani wuxuu ximbaarsan yahay wax nijaaso la xidhiira wax qaar ka mida nijaaso ay la xidhiirto ayuu ximbaarsan yahay qofkii la ximbaara wax darafkiisu ay nijaaso ku jirtana fahuwa xaamilu najaasati asigaa wuxuu yahay bayha mid najaaso ximbaarsan wuxuu la mid yahay marka qof nijaaso sidoo kale ama nijaaso ay garabka u saarantaha nijaasada in la ximbaaro ayadoo salaada lagu jiro ma bannaanta ma bannaana sidaan lagugu ogolayn inaad nijaaso ximbaarto adoo salaaddii ku jira ayaan waxaan loo ogolayn buu leeyahay wax nijaaso xidhiir la leh inaad adiguna xidhiir la sii yeelato waa ximbaaridda xarigga hadduu dhulka yaalo laga hadli maayo asaa sheegi doona haddii wixii dhulka yaalleen nijaaso la xidhiira walow tanajasa hadduu nijaasoobo wey masalada suuraddeeda ma la fahmo hadduu nijaasoobo bacdu bisaatin gogol qaar ka mida hadday nijaasoodo gogoshii aad ku tukanaysay qaar ka mida hadday nijaasoodo fasallaa uu markaa ku tukado calaa mowdicin daahirin meel daahira oo minhu bisaadkii iyo gogoshii ka mid ah wataxaraka albaaqi inta soo hartana ay dhaqdhaqaaqayso waa inta soo harta waa intii nijaasada ahayd ay la dhaqdhaqaaqayso bixarakatihi asiga dhaqdhaqaaqiisa ow calaa sariirin ama hadduu sariir ku dul tukanayo sariirtaasoo qawaa'imuhu qawaa'imtu waa maxay waa lugaha sariirtu ay ku taagan tahay calaa najisin nijaaso dusheeda ay tahay wayataxaraku uuna dhaqdhaqaaqayo bixarakatihi asiga dhaqdhaqaaqiisa uula dhaqdhaqaaqayo saxad salaadaasi waa ansaxaysaa buui haddii uu nijaasoobo go' qaar ka mid a bacdu bisaati go-iisa qaar ka mid a hadduu nijaasoobo yacni bisaadka waxaan dhilaa gogol qaar ka mid a ee uu ku tukado calaa mowdicin daahirin minhu meel ka daahira maalan gogolaa taalla gogasha taalla qayb ka midana waa nijaas qayb ka midana waa daahir qaybtii daahirka ahayd ayuu ku tukaday qaybtii nijaasada ahaydna kuma tukan salaadaasi xukunkeedu waa maxa salaadaasi waa ansaxaysaa haba la dhaqdhaqaaqdo inta baaqiga ah intuu ku tukanaya hala dhaqdhaqaaqda dhaqdhaqaaqa horta maxaa loola jeedaa haddii gogashta darafkana adigu tukanayso markaad ku fadhiisato darafka kale waa dhaqdhaqaaqa soo maa khaasatan haddii gogashu yar tahay qolada xanafiyada waxay yidhaahdaan hadday dhaqdhaqaaqdana salaadu ansixi mayso haddaysan dhaqdhaqaaqinna salaadu waa ansixay bay yidhahdeen tafsiilkaasay ayagu geliyaan xanafiyadu laakiin shaaficiyadu waxay leeyan ama ha dhaqdhaqaaqdo ama yaysan dhaqdhaqaaqina salaadu waa ansaxaysaa walow tanajasa hadduu nijaasoobo uu yidhi bacdu bisaadin gogashii qaabka qaar ka mid a fa sallaa uu ku tukado calaa mowdicin daahirin meel daahira oo minhu gogashii ka mid a wataxaraka albaaqi inta soo hartana ay dhaqdhaqaaqdo bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa markaan maxaa la soo qadarayaa saxad salaatuhu wa aw calaa sariirin ama sariir hadduu ku dul tukado qawaa'imuhu sariirtaasoo lugaheedu calaa najisin najaaso dusheeda ahaatay wayataxaraku ou dhaqdhaqaaqo bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa ula dhaqdhaqaaqayo saxad salaaddu way ansaxaysaa masaladan suuraddeedu waxaa waaye gogoluu ku tukanayo qofkan gogoshaan maalan hadda miiskan oo kale wuxuuba la egyahay sajaa'idaha lagu tukado soo ma darafkan waa daahir darafkaanna waa nijaas yacni nijaasaa gaarta halkaana maalan kaadi uga taallaa jihadan haddaad uga tukato ma dhaqdhaqaaqaysaa intaan yaa waa dhaqdhaqaaqaysaa laa shaka markaad jilbahaaga saarto oo soo sujuuddo waa kula dhaqdhaqaaqaysaa haddaad lugtaada dhaqdhaqaajiso min araf ilaa araf way dhaqdhaqaaqaysaa wataxaraka albaaqi bixarakatihi saas oo la jeeda inta soo hartay intuu ku taagan yaha mooye inta soo hartay hadday dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqdo mowdica daahirka keliyana uga tukado salaaddiisu waa ansaxaysaa darafkii daahirkaabuu uga tukaday darafka kalena waa nijaas salaaddiisu waa ansaxaysaa tan iyo maxay ku kala duwan yihiin xariggii la jiidaayey lahaayey waa kala duwan yihiin xariggu xaamilaad ahayd waxbaad qaadaysay hadda laakiin wax miyaad qaadaysaa mase waa ku taagan tahay hadda waa ku taagan tahay xariggaas haddaad dhulka dhigto xariggii la qaadaaya haddeete haddaad dhulka inta dhigto ku istaagto salaadaadu saxiixay noqon lahayd bay leeyihin waxaa la diidan yahaa xamliga iyo qaadidda wa si aadan u noqon min nin nijaaso ximbaarsan amaa ku istaagidda daraf daahira inaad ku istaagto ma keenaysa salaadaadu inay burto waxaana sidaas oo kale ah gogasha hadday darafna nijaaso tahay darafna ay daahir tahay darafka daahirka haddaad uga tukato salaadaadu saxiix waa haddaad sariir ku dul tukato sariirtaasi lagu heedana ay nijaaso yaallaan maalan sariirta hoosteeda kaadi taalla lugihii sariirtu kaadiday dul saaran yihiin adiguna sariirtiiaa dul saaran tahay markii aad sariirtaasi dul saaran tahay soo sariirtu dhaqdhaqaaqi mayso haddaad dhaqdhaqaaqdo way kula dhaqdhaqaaqaysaa salaadaasi saxiixa waa salaadaasi waa saxiixa sariirtaasi lugaheeda nijaasada ay ku taagan yihiin waxba salaadaada u dhibi mayso maxaa yeele mowdica adiga aad ku tukato waa maxay mowdic daahira waa mowdican aad ku tukanayso xiriir ma la leeyahay nijaasadii laa shaka xiriiruu la leeyaha maxaa yeele mowdican qaybtiisa hoose ayaa xiriir nijaaso la leh haddana maca daalika salaadaadu saxiix waa masaladani tii hore waxay ku kala duwan yihiin alxamlu iyo cadamu alxamli tii hore waxbaad qaaday xarigaad qaaday oo dhexda ku xiratay tanna waxba maadan qaadina wax dhulka yaallaad ku istaagtay meeshaad ku istaagaysan waa meel daahira salaaddu waa kaa ansaxaysaa qaala wاnajaasatu hayru dami najaasada aan dhiigga ahayn najaasada aan dhiigga ahayn hore waxaan usoo maran dhiiggu inuu najaaso yahay waa madhabuljumhuur oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin wuxuu yidhi wاnajaasatu najaasada hayru dami oo aan dhiigga ahayn in lam yudrikhaa najaasadaasu hadduusan haleelin darfun ay basarun aragti yacni ishaadoo haddaysan si fiican u arki karin yucfa canhaa waa la iska cafiyaa buu nijaasadaas aan muuqanaynin hadduusan dhiig ahayn nijaasaduna aysan muuqanayn waa la iska cafiyaa waxay ku tusaaleeyeen ka qadrati bowlin sida dhibic kaadii oo kale dhibic kaadii aad waxaad aragtay ku dhacday gogasha waa hal dhibic markaad raadisay ishaadu waa qabo weys gogashaasi daahir miyaa mase nijaaso waaye wuxuu leeyahay daahir waaye sababtu waa maxay nijaasada noocaas oo kale ah ishu aysan qaba karin waa la iska cafiyaabuy ayadoo kale lama dabagalo waxbana laguma nijaaseeyo in lam yudrikhaa hadduusan haleelin darfun ay basarun aragti yucfa canhaa waa la iska cafiyaabuy wa in adrakaha hadduu aragu laakiin haleelayo oo markaad nijaasadii fiiriso aad arkaysid lam yucfa canhaa lama cafinayo buy waa in la tahiro oo laga nadiifiyo meeshaa nijaasada ilaa can dami baraakiiha wa qamlin ilaa dhiigga baraakiidka mooyaane albaraakiid waa jamcu burquud burquudkuna waa boodada dhiigga boodada oo kale wa qamlin iyo injirta dhiiggeedoo kale ilaa inuu dhiigga boodada ama injirtoo kale yahay mooyaane waa laga soo reebayaa dhiigga boodada iyo injirtu ishu ma qaban kartaa si fiican haddaa u fiiriso waa qaban kartaa hadda markii injirta la diloo kale soo dhiiggeeda kuu muuqan maayo dhiig yaroo dhibic aha kuu muuqanaya ishu waa qabanaysaa dhiiggaas boodaduna waa la mid dhiiggaas yarka ah asigu ishu haba qabatee waxba u dhibi maayo gogashaasi oo wuxuu leeyahay waa la iska cafinaya wa in adrakaha hadduu een haleelo maxaa haleelaya yaa aarfu waay wa in adrakaha aarfu aarfu maxaa lagu fasiray waa albasar aragii hadduu haleelo lam yucfa canhaa lama cafinayo nijaasadaas ilaa can damin ay ilaa maa kaana can dami baraakiis ilaa wixii ka ahaada dhiigga boodooyinka mooyaan wa qamlin iyo injirada dhiiggooda wixii xaggooda ka ahaada mooyaan wa kayrihimaa iyo labadooda kayrkood mimaa laa nafsa lahu oo ka mida waxaan lahayn dhiig saa'ilatun dareeraya annafsa halkaa maxaa loola jeedaa waa bimacnaa dam waa dhiig boodada iyo injirta iyo wixii la mida oon dhiig dareeraayo lahayn fa yucfaa can qaliilihi wa kaiirih waa la cafiyaa buu yidhi midkiisa yar iyo kiisa badan intaba kuwaasi dhiigooda ama ha yaraado ama ha badnaadee waa la cafiyaa wa in intashara dhiiggaasu haba faafo bicaraqin ay bisababi caraqin dhidid sababtiiba ha ku faafe maalan waxyaabaha dhiigga saa'ilka aan lahayn kaneecadaa ka mida kaneecada adoo tukanaya markaad disho gacantay kaaga dhegto waa ku dhufata dhiiggaa ka yimi dhiiggaasi xagguu dul yaallaa soo badankii ma ah ay waajibkahay in nijaasaadka laga dahiro dhiiggaasi waxba dhibi maayo hadduu dhiiggaasi kugu yaallo ee aada inta dhididdo dhididka uu faafiyo dhiiggaasi ee dhiigga uu bato waxa badinaayana waa maxay waa dhididka eh xataa hadduu dhiididku badiyo waxba dhibi mayso marba hadduu yahay waxaa dhiiggu ay ka yimaadeen midaan dhiig dareeraya lahayn dhiiggaasu hadduu doono ha bato ha yaraado ha faafo bisababi caraqin waxba u dhibi maayo salaadaada wa in intashara bicaraqin sidaas ula jeeda haba ku faafo bicaraqin bicaraqin ba'da ku jirta waa maxa waa sababiya ay bisababi caraqin wey qaala wa ama addamu waalqayxu fain kaana min ajnabiyin cufiya can yasiirih wa ama addamu amaa dhiigga waalqayxu iyo malaxda fain kaana min ajnabiyin ajnabi xaggiisaba haddii ay ka ahaadaan fain kaana min ajnabiyin mid ajnabiya xaggiisa hadday ka ahaadaan cufiya can yasiirih kiisa yar waa la cafinaya wain kaana min almusallii midka tukanaya xaggiisu hadday ka ahaadaanna cufiya waa la cafinayaa can qaliilihi wa kaiirih midkiisa yar iyo kan badan intaba waa la cafinaya sawaaun waxaa siman buu yidhi kharaja inuu ka soo baxo min basratin casarahaa min basratin fin casarahaa ou riixay fin ou jajabiyey ow min dummalin dumalka waa finka kiisa weyn wey dumalku wuxuu ka weyn yahay basrada yacnii finankusoo kalema waaweyna midkiisa weynaa dumal la yidhaahdaa ow qarxin ama dhaawac ow fasdin ama dhiig xidid ka yimid xidid la jeexay ama la duray ka yimid aw xijaamatan abantoobid ka yimid wakayriha iyo wixii la mida wuxuu leeyahay dhiiggaasi qaliilkiisa iyo kaiirkiisa waa la cafinaya waa haddii musalliga xaggiisa uu ka yimid sheikhu wuxuu leeyahay dhiigga imaanaya labaa loo kala qaadaya inuu ka yimaado qofka tukanaya iyo inuu qof ajnabiya ka yimaado ajnabi maxaa loola jeedaa ajnabiga waa kayrkiisaa laga wadaa hadduu dhiiggaasi qof kale uu ka yimid oo dhiig qof kale ka yimid aduu adigoo yani qofkii musalliga ah uu soo gaaro kiisa yaraa la cafinaya laakiin kiisa badan lama cafinayo haddii dhiiggaasi laakiin uu ka yimaado midka tukanaya asiguu ka yimid hayrkii kama imaan cufiya can qaliilihi wa kaiiri dhiiggaasi qaliilkiisa iyo kaiirkiisaba waa la cafinaya waa la cafinaya macnaheedu waa maxay salaadda waad sii wadanaysaa dhiiggaasina waxba kaa dhibi maayo wey salaadaada waxba u dhibi maayo ama ha badnaado ama ha yaraado markaasaa waxyaabaha dhiiggaasi uu ka yimaado qaar ka mida sheegay sawaaun kharaja min basratin casaraha waxaa siman buu yidhi inuu dhiiggaasi ka soo baxay min basratin fin casarahaa uu jajabiyey asiga finkii uu riixay markaasaa dhiiggii ka yimid ow min dumalin ama fin weyn xaggiisa dhiiggaasi ha ka ahaa ow qarxin ama dhaawac ow fasdin fasdiga waxaa lagu magacaabaa dhiigga ka soo baxaya min alcirqi cinda shaqihi markii la jeexo ama la dilaaciyo ama la duleeliyo xeedkaas dhiigga soo baxayaa fasdi la yidhaahda ow xijaamatin ama toobid xaggeeda ha ka ahaado wakayrihaa iyo kayrkeed calaa kulli dhiiggaasi min almusalli ka yimid waa la cafinayaa qaliilkiisa iyo kaiirkiisa shaaficiyadu waxay ka mid yihiin culammada dhehaysa dhiiggu waa nijaas haddana maca daalika waxay leeyihiin qofka musalligaa dhiiggaasi ka imaanaya waa loo cafinayaa maxaa yeele waxay meeshaasi rabaan inay iska leexiyaan ama uusan ka hor imaanin axaadiidii ama xadiidkii hadda ka hor aan akhrinay ee ninkii saxaabiga ah soo tukanaya dhaawacyada faraha badan gaareen kadibna salaadiisa dhammaystirtay nebiguna u qiray sala allahu calayhi wasalam say marka xadiidkaasi uga baxaan ayay mas'aladan waxay leeyihiin qofka musalliga dhiigga ka yimaada cufiya can qaliilihi wa kaiirih laakiin sida saxiixa waxa waye xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay dhiigga najaase inuusan ahayn qaala wa amaa maau lquruuxi waannafaataati amaa biyaha dhaawacyada waannafaataati iyo meelaha biyo gashtay annafaataat waxaa la yidhaahdaa qofka markuu meel ka gubto meeshaasi way biyo gashataa biyaa gelaya markay dilaacdo hadhowta maxaa ka imaanaya biyaa ka imaanaya nafaataadka marka meelahaasi waxa way biyuha biyuhu galeen wey in kaana lahu raa'ixatun kariihatun raa'ixa xun hadduu leeyahay fa huwa najusu nijaasa waay biyahaasu hadday raa'ixa xun leeyihiin nijaasay noqonayaan buy wa ilaa haddii kale falaa nijaaso ma noqonayaan sida saxiixa biyahaasu nijaaso ma aha biyahaasi nijaaso ma aha walow sallaa haddii uu tukado binajaasatin uu ku tukado najaasadaasoo jahilahaa uu ka jaahil yahay aw nasiyahaa ama uu hilmaamay uma ra'aahaa kadibna najaasadii uu arkay bacda alfaraaqi markuu salaaddii ka baxay kadib acaada salaaddii waa soo celinayaa buy hadalkaani muxuu ku dhisan yahay inay tahay shardun lisixati salaa tadhiiru lbadani wathawbi min annajaasaat inay tahay shardun lisixati salaa ayuu ku dhisan yahay laakiin waxaan soo marnay oo hadda aan soo sheegnay a'immadii ibnulqayim uu tiriyey fadwadooda waa khilaafsaneyd fadwadan fadwada ah waa lagu soo celinayaa way ka duwaneyd midooda halkan wuxuu leeyahay hadduu qofku nijaaso ku tukado makaankiioo nijaaso ah ama maradiioo nijaaso ah ama jirkiioo nijaaso ay ku taallo nijaasadaasoo jaahilaha uu ka jaahilya maba ogaba inay nijaaso ku taalla meeshaan ma garanayo ow nasiyaha ay calimaha uma nasiyaha waa ogaaday laakiin kadib uu hilmaamay uma ra'aahaa kadibna wuxuu arkay najaasadii ra'aahaa damiirka xaguu u noqonayaa najaasadii wey ayuu arkay bacda alfaraaqi ay bacda alfaraaqi min asalaa markuu salaaddii ka faaruuqay kadib acaada wuu soo celinayaa salaada wey acaada lowdii jawaabteeda wey salaaddii ayuu soo celinayaa aw fiiha aw ra'aa ama wuxuu arkay fiiha ay fi salaa salaaddii dhexdeeda ayuu nijaasadii ku arkay aw fiiha wuxuu ula jeedaa aw ra'aahaa nijaasadii ayuu arkay fiiha salaadda dhexdeeda bacda alfaraaq uu arkay tii hore soo maha haddana salaaddii dhexdeeda uu ku arkay batalat way buraysaa buy salaadda dhexdeeda hadduu ku arko labaa loo kala qaadayaa sidaa deeta aan sheegay inay nijaasadaasi uu zuulin karo asoo salaaddii ku jira hadduu zuulin karo salaaddiisa ma buraysaa maya salaadda waa sii wadanaya nijaasadiina waa iska zuulinaya waxaan ku tusaalaynay cimaamadda hadday nijaaso ku taalla maalan ama gogashii ayuu nijaaso ku arkay asoo salaaddii ku jira gogashuu iska qaadaya meeshii bannaan markaa oo asalku ay tahay tahaarada ayuu ku tukanaya sajaayadii uu ku arkay inay nijaaso ku taalla sajaayaduu iska tuuraya salaaddiisana waa sii wadanaya laakiin haddaysan suuragal ahayn oo maalan uu soo xasuustay dharkiisii hoose watay inay nijaasaba ku tiilay asoo salaaddii ku dhex jira markaa muxuu ku qasban yahay wuxuu ku qasban yahay inuu salaaddii gooyo nijaasadana uu iska soo zuuliyo kadibna uu salaaddii la yimaado aw fiiha aw ra'aaha ama nijaasadiiba uu arkay fiiha salaadda dhexdeeda baatalad salaaddu way buraysaa buuyi qowlkaasi inuu saxiix ahayn waa soo marnay walow asaabahu tiinu shawaarici hadday asiibto walow asaabahu haadayay u noqonaysaa almusalli kii tukanaya waay hadday asiibto tiinu shawaarici dhooqada ama dhiiqada waddooyinka waddooyinka dhiiqada taalla hadday asiibto fain lam yataxaqaq hadduusan xaqiiqsan najaasatahu ay najaasata tiin dhoobadaasi najaasadeeda hadduusan xaqiiqsan fa huwa طaahirun waa طaahir asalku waa maxay alasl waa طahaara idan hadduusan najaasadeeda yaqiinsan fa huwa طaahirun waa طaahir asiga waa طaahir dhoobadaasi gaartana waxba u dhibi mayso marba hadduusan hubin inay najaaso tahay asalku waa inay طaahir tahay wain taxaqaqahaa hadduu xaqiiqsado najaasadii dhoobadii inay najaaso tahay hadduu xaqiiqsado cufiya waxaa laga cafinayaa buu yidhi can qaliilihi ay can qaliili tiin dhooqadii soo gaartay middeeda yar waa laga cafinayaa curfan curfi ahaan midda yar curfan curfan waxay curfi u tahay qaliilnimada macnaha midda yar waa laga cafinayaa curfi ahaan midda u yar yacnii dhoobada caadiga ah ee yar oo curfan loo arka inay mid yar tahay waa la cafinayaa wa huwa dhoobada yarna waxa way maa yatacadaru waa miday adag tahay ama aysan suuragal ahayn alixtiraazu canhu in la iska ilaaliyo waa mid aysan suuragal ahayn in la iska dhowro taasi waa la cafinayaa qaliilkeedii midda qaliilka ah waa mid aan la iska dhowri karin muxuu ula jeedaa la iskama dhowri karo dhul wada dhiiqo ah ee aad marayso si kastood u dadaasho dhoobadaasi ama dhiiqadaasi waxbaa ku soo gaaraya idan waxaas yarka ahee ku soo gaaraya waa cafwi waa la cafinaya waa hadday nijaasada la hubo way inay nijaaso tahay wayakhtalifu waana kala duwan taha buu yidhi bilwaqti ay bisababi lwaqti waqtiga sababtii ayay ku kala duwan tahay wuxuu ula jeedaa midda la leeyahay suuragal ma aha in la iska dhowro ayada laftirkeeda mar walba ma aha ee waxay isku khilaafaysaa waqtiga xaggii waqtu sayfi iyo waqtu shitaa dhoobo yacni dhiiqada waqtiga waxay jirtaa soomahan qaboobaha iyo roobabku ay jiraan markaasaa dhiiqadu jirtaa marna waa waqtiga kuleelaha waqtiga kuleelaha dhiiqa lama arko in meel wax lagu daadiyo un mooyaane dhiiqo si kale loo arki maayo idan waqtiga waa kala duwan waqtiga la leeyahay laisma ilaalin karo waa goorma ma waqtiga kuleelaha maya waa waqtiga qaboobaha iyo roobabku ay jiraan waqtigaasi waa waqtigan dhooqada la iska ilaalin karin amaa waqtiga kuleelaha wayba yar tahay in la arko haddii la arkana waa wax la iska ilaalin karo laga wareegsan karo wayakhtalifu waa iskhilaafayaa buu bilwaqti ay bisababi lwaqti waqtiga sababtii oo waqtigaa sayf iyo shitaa isku khilaafaya wuxuu kaloo isku khilaafayaa wa bimowdicihi booskiisa min albadani xagga jirka wathawbi iyo marada dhooqadu meeshay kaa gaaraysana ayada laftirkeedu waa ku kala duwan tahay dhooqadii nijaasada ahayd inay kaa gaarto jirka qaybta sare iyo inay lugaha iyo qaybta hoose kale ay gaarto ayadana waa kala duwan tahay oo hadday qaybta hoose gaarto waa la cafiyaa waxaa sirkaa ku soo gaaraya laakiin hadday qaybaha sare gaarto cafwi ma laha marada hadday darafka hoose ka gaarto iyo haddii marada qaybaha sare ay ka gaarto ayadana waa kala duwan tahay wa bimowdicihi min albadani waathawbi sidaas ula jeeda walaa yucfaa lama cafiya buu yidhi can kaiirihi midkiisa badan dhoobada nijaasta ah middeeda badan lama cafiyo oo waa in la iska ahiro wey qofku haddii uu soo maro meel dhiiqa ah dhiiqadaasi labaa loo kala qaado shiiqu u kala qaaday imaa inay tahay midaad xaqiiqsatay inay nijaas tahay iyo inaysan ahayn soo labadaa mid noqon mayso dhoobadaas haddii aadan hubin inay nijaas tahay asalku waa maxa alasl waa tahaara dhoobadaas inay tahaaro taad ku ximbaaraysaa jirkaaga ay kaa gaartay iyo marada ay kaa gaartana waxba kuu dhibi mayso daahiraa tahay maradaadana waa ku tukanaysaa jismiga ay leedahay dhooqadu kaa soo gaartana waa ku tukanaysaa adoon iska nadiif haddaad doonto maxaa yeele waa daahir asalkaas sidaas asalku waa tahaaro waay haddaad xaqiiqsato inay dhoobadu nijaaso tahay dhoobadiia laba loo kala qaadaya qaliil iyo kaiir dhoobada ku soo gaartay hadday tahay mid yar waa la cafinayaa kan yarna waxaa loola jeedaa waa midaan suuragal ahayn in laga ixtiraaso dhulku waa dhul dhooqa ah waqtigu waa waqti roobab da-aan maalan qofka si kastoo u xaydxayto ama dhooqada iskaga ilaaliyo waxbaa soo gaargaaraya fafaniinaa soo gaaraya ugu yaraan kabihiisa waxa ka soo faniinayaa soo gaaraya iskama ilaalin karo iska ilaalin la-aantaas laftirkeeduna waa kala duwan tahay xagga wakhtigay ku kala duwanaanaysaa mowdica ay gaaraysana way ku kala duwanaanaysaa mowdica inta badan laga ilaalin karin waa xaggee waa qaybta hoose wakhtiga inta badan aan la iska ilaalin karinna waa goorma waa wakhtiga roobabka iyo qaboobuhu ay jiraan oo dhulku qoyan yahay marka isla mid ma ahan wakhtiga qaboobaha iyo wakhtiga kuleelaha kuleelaha laguu cudurdaari maayo maxaa yeele meel dhiiqa inaad aragto waa yar tahay inta yar aad aragtana waa inaad ka wareegsan karto laakiin wakhtiga dhulku qaboobaha uu jiro ama roobabku ay jiraan waa loo cudurdaarayaa qaybta hoose hadday ka gaaraanna waa loo cudurdaaraya waa qaliilkii wax laga hadlayo amaa midka kaiirka ahee fara badan sheikha wuxuu leeyahay walaa yucfaa can kaiirih midkiisa badan la cafin maayo waa inuu iska dahiro oo jirhkiisa uu ka nadiifiyo hadday marada ka gaartana marada uu ka nadiifiyo laakiin waa markii la hubo inay dhoobadaasi nijaaso tahaw inta badan dhoobadu waxay gaartaa ama maryaha ay ka gaartaa sida qaalibka ah waa dumarka khaasatan dumarka dhowrsan ama xijaabka sharcigaa xirta oo lugahooda qariya oo si fiican u astura dumarkaasi meelaha qaar markay marayaan hadday marada kor iskaga qaadana waxaa laga yaabaa lugaheedii in badan oo ka mida inay muuqdaan marada hadday deysatana waxaa soo gaaraya dhooqaa soo gaaraysa laakiin ka soo qaadba inay dhoobadaasi nijaaso tahay maradu hadday tahay maro dhulka jiitamaysa maalan maxaa tahiraaya hadday xataa nijaaso tahay darafkaasi biyaha gaara yacni nijaasada gaaraysa yuطahiruhaa maa bacdaha wixii ka dambeeyaa tahiraaya ciidda laftirkeedu waxyaabaha wax tahiriya ka mid tahay ciiddaa tahirin waa sida kabaha oo kale kabaha markii la tahirinayo maxaa lagu tahiriyaa dhulkaa lagu xogaa waxaa kaloo hadalkan shiikha ku jirta raximahullah shaaficiyada hadda noo joogto in badan madhabka sheegata in badan oo ka mid a waa ku way khilaafaan masaa-isha madhabka waa ku khilaafaan waxayna sheegtaan inay shaaficiye yihiin waswaaskan faraha badan leh hadda madhabku ma qabo mas'alada meeshii dhooqa lagu arkaba waa la cararaa iyaga markaasuu la nijaaso waayo yaa kuu sheegay inay nijaaso tahay sheega inuu nijaaso yahay marka hore waa inaa xaqiijiso asalku najaaso meahe asalku tahaaro waay sheikha meesha wuxuu ku leeyahay fain lam yataxaqaq najaasatahu fahuwa طaahiruun hadduusan xaqiijin najaasadiisa waa طaahir ilaa asalkaa طahaaraa goormaa sheegaani waa najaas aad dhihi kartaa markaad xaqiijiso oo aada hubiso inuu nijaaso yahay haddaadan hubin xataa haddaad ka shakisan tahay shakigaaga waxba tari maayo yaqiinaa lagu taagan yahay shakigaaga yaqiintaa ka xoog badan yaqiintu waa maxa yaqiintu tahaaro waay yaqiintu waa tahaaro qaacidadaasi qaacido caama waay alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana yaqiintana laguma zuuliyo bishaki waa ka shakiya yaqiin loogama tago yaqiintaadaad ku taagnaanaysaa yaqiin waxa keliya meesha ka saari kara yaqiin kale waay idan waa inaad yaqiiniso inay dhooqadan ama dhoobadan ay nijaasata haddaadan hubin waa inaa asalka ku baaqi noqoto wey haddii la hubiyo marka ayuu sheikhu wuxuu u kala qaaday inay tahay qaliil iyo inay tahay kaiir waman cajaza can isaalati najaasati bibadanihi aw xubisa fii mawdici najisi fii mawdicin najisin sallaa wa acaada wey qofkii ka caajiza cajziga maxaa laga wadaa markii halkan laga hadlayo waa cadamu alqudra walistiaaca awood la-aan wey qofkii awoodi waaya can isaalati najaasatin najaaso zuulinteeda bibadanihi jirkiisa uu ka zuuliyo qofkii awoodi waaya inuu nijaaso jirkiisa ka zuuliyo aw xubisa ama lagu xabiso fii mowdici najisin meel nijaaso ah xabsi nijaasaha la geliya sallaa waa tukanaya salaaddii ka tegi maayo wa acaada waana soo celinayaa buy markaas waa tukanayaa laakiin markuu helo xabsigaasi maalan markuu ka baxo ama awood u helo inuu najaasadii ka tahiriyo jirhkiisa ayuu soo celinayaa buy qowlkan sawaab ma aha waa tukanayaa mana soo celinayo faataquu llaaha ma staطactum idaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staطactum haddaan wax idin amro waxaad awoodi kartaan la imaada buu yihi nebigu sal alla alay slam qofkan wuxuu awoodi karay buu la yimi qofkaani maalan wuxuu ka caajizay oo awoodi kari waayey maradiisa inuu nijaaso ka nadiifi meelaa maalan lagu xiray maradiiyaa nijaasa ka gaartay biyuu ku nadiifiyo maradii ma haysto loomana ogola inta badan waxay arrimahaani ku dhacaan dadka xabsiyada la geliyo xabsiyada qaarkood waxaa dhacda in qofka mararka qaar lagu xiro mowdic iyo meel asiga la eg qol weyn ma ah bal meelaha qaar waxaaba laga yaabaa qofku inuusan fariiso karin ama uusan seexo karin oo laga yaaba inuu taagan yahay hadduu fadhiisto waxaa laga yaabaa jilbihiisa inay gaaraan darafkii kale ama meeshii kale ciqaabaa loogu talagalay meel marka noocaasa haddii qofka lagu xiro biyo looma ogola maradii waa ka nijaasowday salaaddii waqtigeediina waa la gaaray ma awoodi kara inuu maradan ka dahiro nijaasadii wuxuu leeyahay shiikhu hadduu awoodi waayo inuu maradiisa ka ka dahiro nijaasada waa tukanayaa laakiin waa ku soo celinaa buu yidhi salaada sawaab ma aha inuu ku soo celiyo waa tukanayaa mana ku soo celinayo haddii lagu xabiso meel nijaaso ah maalan meeshaas yarta oo hadda aan tilmaamnay ayaa waxayba tahay meel nijaaso ah arrintaasina xabsiyada waa ka dhacda oo waxaaba laga yaabaa qofka inuu meeshaasi uu ku jiro ku saxaroodaa laga yaaba oo ku kaadiyo oo aan la ogolayn in musqul loo fasaxo aan loo ogolayn meeshaasi maxay noqonaysaa mowdicaasi mowdic nijaasuu noqonaya haddii marka mowdic nijaasa lagu xabsiyo lagu xiro waa tukanayaa hadhowti markuu meeshaas ka baxana waa soo celinayaa buu yidhi mualif laakiin sidii sawaabka waa maxay ma soo celinayo salaaddu waqti bay leedahay waqtigeeduu tukanayaa siduu awoodi karouna u tukanayaa wayanxanii waa isqalloocinayaa buu yidhi lisujuudihi sujuudiisa ayuu isku qalloocinayaa awgeed bixayu meel low zaada hadduu ziyaadiyo asaabahaa najaasadii uu asiibayo ayuu isku qalloocinayaa waxuu ka wadaa meeshaan nijaasada markaa kutuka ku tukanaysid waa taagantah dhulkiiaa nijaaso ah markaa rabto meeshaas nijaasada inaad ku tukato ma rukuuc iyo sujuudaa la imaanaysaa haddaad rukuuc iyo sujuud aadid meeshii nijaasada ahayd aad ku sujuudaysaa jirkaagaa nijaasadu soo gaaraysaa markaa maya ma sujuudaysid rukuucdana waad ishaaraysaa sujuuddana waa ishaaraysaa ishaarada sujuudda sheikha wuxuu leeyahay marka qofku waa isqalloocinaya isqalloociskaa ilaa heerka u gaaraya ilaa meesha ugu dambaysa u gaarayaah hadduu wax ku daro wejigiisa uu nijaasadii gaarayo yacni si fiican u foorarsa waa sida qof wejiga dhulka dhigi dhigi raba haddaad heerka heerka aada gaarsiisid dhaafiso maxaad maxaad asiibaysaa najaasadiiaa ku asiibaysa macnaheed waxaa marka ilaa heerka ugu dambeeya kuu suuragala inaad foorarsato ayaad foorarsanaysaa oo aad u dhowaanaysaa dhulka dhulkii nijaasada ah baa u dhowaanaysaa laakiin maxaad iska ilaalinaysaa inaad wejigaaga dhigtaa ka ilaalinaysa laakiin aadaad ugu dhowaanaysaa bixayu meel low zaada hadduu ziyaadiyo asaabaha ay asaaba najaasata najaasadii u asiibaya wayaxrumu waxaana xaaraama buu yidhi wadcu ljabhati foolkii in la dhigo calayha ay cala najaasati najaasada dusheeda ma bannaana inuu najaaso ku sujuudo laakiin sujuudda waa ishaaraya waa u dhoweynayaa wejiga walow cajaza hadduu ka caajizo hadduu awoodi kari waayo can tadhiiri thawbihi maradiisa inuu tahiro hadduu awoodi waayo sallaa waa tukanayaa curyaanan asigoo qaawan ayuu tukanayaa bilaa icaadatin soo celid la'aan ayuu tukanayaa walow lam yajid hadduusan helin ilaa xariiran xariir mooye wax kale hadduusan helinna sallaa fiihi xariirti ayuu ku tukanayaa hadduu ka caajiza buu yidhi can tadhiiri thawbih maradiisa inuu tahiro ou najaasaadka ka tahiro sallaa waa tukanayaa buu yidhi curyaanan asigoo qaawan uu tukanaya yacni maradii najaasada ahayd waa iska siibayaa qaawanaanuu ku tukanayaa buu yidhi mana soo celinaayo salaadaasi masaladan culammadu waa isku khilaafeen hadduu qofku mara najaasa heli karo ma asoo qaawanuu tukanaya mase marada najaasada ayuu ku tukanayaa haddii uu yacni maradu ay nijaaso tahay marada najaasada ayuu ku tukanayaa mana isqaawinayo khaasatan hadduu dad dhex joogo dadka hortooda inuu isku qaawiyo sax ma ah ayadaa wax badan waxay ka khafiifsan tahay inuu maro najaasaa ku tukado waa hadduu awoodi waayo maradii inuu tahiriyo ama uu nadiifiyo ayaduna inta badan meelahay ka dhacdo ma xaggee ka mid ah xabsiyadaa ka mid ah in qofka fursad loo diida maradiisa uu ku tahiriyo hadday nijaaso gaarto sallaa curyaanan bilaa icaada waxaa la mid ah hadduuba dhar waayo ama dhar la-aani ay ku dhacdo asoo qaawan ayuu tukanayaa salaadaasina ku soo celin maayo walow lam yajid hadduusan helin buu yidhi ilaa xariiran ilaa mara xariira mooyaane xariirtu ragga waa ka xaaraam soo ma waa ka xaaraam mare kale waa waayay ilaa mara xariira mooyaane sallaa waa tukanayaa fiihi ay fi lxariir xariirtii ayuu ku tukanayaa maradii xariirta ahayd ayuu ku tukanayaa xaaraanba ha ahaato marada xariirta maxaa yeele daruuradaa keenaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayadoo xariirtu ay xaaraam tahay ayuu haddana saxaabada qaar ku daaweeyey maro xariira u ogolaaday inay xirtaan markay xanuunada qaar asiibeen ay ku dhaceen taa xadiidkaasi waxaa laga fahmayaa ama laga qaadanayaa marka in daruura haddii ay keento loo xiran karo daruuraadkana waxaa ka mid a salaadoo waqtigeedii la joogo qofkana maro kale uusan haysan satrulcawra waa waajib cawrada marka wax kaloo ku asturo hadduu waayo ilaa mara xariira mooyaane maradaa xariirta ayuu ku asturaya ayada ayuu ku tukanayaa wa in khafiyat innajaasatu hadday najaasadu qarsoonaato fii thawbin mara dhexdeed wajaba ghasluhu kullih waxaa waajiba ghasluhu ay ghaslu thawb marada dhaqiddeeda ayaa waajiba kullihii dhammaanteed la dhaqayo kullihi miyaa sawaaba mase kullu kullihi ayaa sawaaba maxaa yeele kullidan waxay taakiid u tahay ha'da ghusluhu ku jirta ha'daa lagu adkaynaya wajaba waxaa waajiba ghusluhu ay ghuslu thawbi marada dhaqideeda kullihi dhammaanteed la dhaqaya marada maradaa lagu ta'kiidinaya kulligeed in la dhaqayo walaa yajtahidu ma ijtihaadayo najaasadii way qarsoonaatay meelay ku taallana waad garoweyse waxaad hubtaa ood og tahay maradan inay nijaaso gaartay laakiin xaggey ka gaartay ma taqaanid maxaad samaynaysaa haddaad marada hadda tidhaahda bacdi ka mid ahaan dhaqayaa oo waan ku ijtihaadayaa maxaa muxtamaloo suuragala yaa qaybta kale ee marada inay intii inta soo hartay inay weli najaasada ku taallo meeshaa marka waxaa yaalla najaaso yaqiinoo la hubo iyo tahaaro laga shakisan yahay haddii najaasadii la hubo tahaaradiina laga shakisan yahay shaki iyo yaqiin yaa la hormarinaya yaqiintaa la hormarinaya yaqiintu hadda waxa weeye maradan waxaad hubtaa inay nijaaso gaarta soo yaqiin ma aha najaasadu waa la hubaa laakiin waxaa naga qarsoon waa maxay meeshay gaartaa naga qarsoon suuragal ma tahay maradan qaar ka mid ahaan dhaqaynaa inaan idhaahno ka soo qaadba inaad tidhaahdo qaybtaanaan dhaqayaa qaybtaanna waan daynayaa waxaa lagu weydiinayaa qaybtaan aad reebtay ma hubtaa inay qaybtii daahirka ahay tahay maxaad ku jawaabaysaa ma hubaad leedahay soo ma waad ka shakisan tahay waa laga yaabaa inay daahir tahay waxaa laga yaabaa qaybtii najaasada ku dhacda inta harta inay tahay idan shakiga dahaarada iyo yaqiinta najaasada iska hor imaanaya labada tee muqadama markaasi yaqiintii baa la hormarinaya idan yaqiintaasi waa inaad ku socoto oo yaqiintaasi waxaad ku zuulin kartaa yaqiin kale yaqiinta kale waa maxay yaqiinta kale waxa waaye qaslu thoobi kullih waa maradoo dhan inaad dhaqdo markaad maradoo dhan dhaqdo ayaad waxaad dhihi kartaa waan hubaa maradu inay daahirtaa waxaa laga soo reebayaa najaasadu way qarsoontay laakiin jaanib gooniya oy ku dhacday ayaad hubtaahood ogtahay maradani meelay tiilay najaasaa lagu firdhiyey ama ku dhacday waxaad hubtaa ood arkaysay najaasada inay marada qayb ka mida ay gaartay markii maradii loo yimid najaasadu waa muuqan weyde waa qarsoonaatay laakiin waxaad hubtaa qaybta hoose maalan inay najaasadu ku dhacday markaanoo kale marada dhan in la dhaqa miyaa waajiba mase inta la hubaa la dhaqayaa inta najaasada lagu hubaa la dhaqayaa inta kalena yaqiintii tahaarada ayay baaqi ku tahay miduu ka hadlaya shiiku middaas ma ahan marka middii qayb la hubo qayb keliya inay nijaasada gaartay midda la hubo ma aha hadda waxa waaye maradaa nijaasaa gaartay meelay ka gaartana ma taqaanid nijaasadiina ma muuqato masaladaas waa miduu hadda uu ka hadlayaa si wain khafiyat الnajaasatu hadday najaasadu qarsoonaato fii hawbin maro dhexdeed hadday ku qarsoonaato lamana garanayo meeshay uga taallo maradii wajaba gasluhu waxaa waajiba maradii in la dhaqo kullihii dhammaantii walaa yajtahidu mana ijtihaadayo ninka wax dhaqaaya ma ijtihaadayo ma ijtihaadayo muxuu ula jeedaa dhihi maayo waa ku ijtihaadaya oo intaanaan dhaqaya intaanaan reebaya ma dhehaysa bal waxaa waajiba kulli inaad dhaqdo fain akhbarahu hiqatun qof hiqa ah hadduu u sheego bimowdicihaa mowdici najaasada hadduu qofki ku yidhaahdo maradan najaasadeeda adiga waa kaa qarsoontaa laakiin aniga waan hubaa meesha najaasadu ay gaartay oo waa xaggee marada qaybta hoose ayaa najaasada ka gaartay intaana najaaso ah qof hiqaahu lagu kalsoon yahaw mowdicii buu kuu tilmaama wuxuu ku yidhi intaana najaasada gaartay anaa ogo arkay ictamadahu wuxuu ictimaadayaa qofkaa iqaha qofkaa iqaha hadalkiisa ayuu ictimaadaya oo ku dhaqmayaa hadalkiisuu cuskanayaa idan intuu u tilmaamuu dhaqayaa inay nijaasada gaartay inta kalena tahaaradii ayuu ku baaqi yeelayaa shiiqa muxuu u yidhi walaa yajtahidu ma ijtihaadaya muxuu yidhi hadday najaasadu qarsoonto fii thoobin waxaa waajiba marada dhan in la dhaqo walaa yajtahidu ijtihaadka muxuu u diiday wuxuu u diiday kasoo qaad waa ijtihaaday ijtihaadku ma yaqiinuu soo saaraa mase danniuu soo saaraya yaa danniya maluu soo saaraya meeshaana hore maxaa u yiilay maxaa hore u yiilay oon haysannay yaqiinaan haysanay yaqiintaan hayno waa maxa waa najaasadii idan waa ijtihaaday ijtihaadkaaga wuxuu soo saaray inaad tidhaahdo intaanan u malaynaa inay najaasadii gaarta malahaaga yaqiina ka hor imaanaya yaqiinta lahaayo maradan inay wada nijaas inay nijaasadii gaartay idan mar walba yaqiintaa la hormaray saa darteed ijtihaadkaagu faa'iido keeni maayo sidaa darteed qofku ma ijtihaadaye marada dhanaa la wada dhaqaya sidaasoo kale ijtihaadku waxay yidhahdaan culummadu ijtihaadku wuxuu galaa bayna shay-ayni laa fii shayin waaxid ijtihaadku laba sheeya u dhexeeya laakiin hal shay keliya ijtihaad lama geliya bay yidhahdeen laba shay waa maxay maalan laba maraa is ag taalla labadan maro waxaad og tahay mid ka mida inay najaaso gaartay mid ka midana ay daahir tahay intaas waa la hubaa laakiin labadii mid ay taha la garo waayo inaad salaad tukataan rabtaa laba maraad rabtaa inaad mid ka mida xirato labadaan maro waa isbarbar yaallaan waxaa la hubaa mid ka mida inay najaaso tahay tan kalena ay daahir tahay laakiin ishkaalka muxuu ka jiraa waxaa la gara la'yahay midda daahirka ah iyo midda najaasada waa la kala garo waaye tan inay tahana waa muxtamal middan kale inay tahana waa suuragal meeshaasoo kale maxaa ka furan yaa ijtihaadaa ka furan wixii qaraa'ina iyo wixii calaamaad uu qofku deliishan karo ayuu deliishanaya waa ijtihaadaya laakiin fii thoobin waaxid ijtihaad kama furno hal maro maxaa looga ijtihaadaya halkaan mara nijaasaa gaarta meelay gaartana lama yaqaano waxaa waajiba in marada dhammaanteed la dhaqo laakiin haddii laba maro iyo saddex maro iyo wixii ka badan wax tirsamaya ay yihiin waa maxalun lilijtihaad oo meeshaasi ijtihaad waa ka furan yahay والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين